أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ciid mubaarak taqabal allaahu minna wa minkum saalixa alacmaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawo aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a mu'asasada alkataa'ib oo baahisay kelimad ku aadan munaasabadda ciidulfidriga oo uu jeedinayo amiirka mujaahidiinta bariga afrika sheekh abuu cubayda axmed cumar xafidahullaah haddaba waxaan idiin soo gudbin doonnaa kelimadda amiirka oo dhammaystiran barnaamijka intiisa badan waxaad caawa kaga bogan doontaan diyaargarow ku aadan munaasabadda ciidulfidriga oo caawa si weyn looga dareemayo degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka
نصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتني حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonnaa mar kale waxaannu idin leenahay ciid mubaarak taqabal allaahu mina wa minkum saalix al acmaal mu'asasada alkataib ayaa caawa baahisay kelimad ku aadan munaasabadda ciidulfidriga ee sanadkan hijri oo uu jeediyey amiirka mujaahidiinta bariga afrika sheekh abuu cubayda axmed cumar xafidahullah haddaba ku soo dhowaada kelimadda amiirka oo dhammaystiran
بسم الله الرحمن الرحيم
كتبنا مع الله ميثاقنا ومن زاكيات الدماء المداد يمينا سنبقى على عهدنا ولن يرجع العزة إلا الجهاد كتبنا مع الله ميثاقنا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وهرين waxaan allah ugu mahadnaqaynaa inuu si nabad a noogu dhammeeyey bisha ramadaan ee barakaysan qof kasta oo soo gutay fariidada bisha soomka wuxuu ku farxsan yahay ciidulfitriga halka maalinka qiyaamana uu ku farxayo soomkiisa xilliga uu la kulmayo allaha subxaana wa tacaala qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasallam walisaa'imi farxataani yafraxuhumaa idaa aftara farixa bifitrih wa idaa laqiya rabbahu farixa bisawmih waxaan halkan salaan iyo hambalyada munaasabadda ciidulfitriga ee kula wadaagaynaa dhammaan dadka muslimiinta ah meel weliba oo ay joogaan gaar ahaan mujaahidiinta ka jihaadaya jabahaadka kala duwan ee caalamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال waxaan allah weydiisanaynaa inuu naga aqbalo soomkeenna qiyaamkeenna qur'aan akhriska jihaadka iyo daacada aan gudannay bisha ramadaan ee aan sagootinnay allahna ha nagu daro kuwii naarta laga xoreeyey kuwa laga aqbalay acmaashooda ee laga raalli noqday kuwa helay naxariista rabbi dembidhaafkiisa iyo jannaadkiisa qaala tacaala الطائبون العابدون الحامدون الصائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين waxaan allah weydiisanaynaa inuu ciidaha soo socda nagu gaarsiiyo nasri cizi iyo tamkiin taam ah innahu weliyu daalika waalqaadiru calayh maanta oo kale dadka muslimiinta ah waxaa laga rabaa inay muujiyaan shacaa'irta diinta takaafulka iyo gacanqabashada dadka tabarta daran gaar ahaan xilligan kulaylaha ah ee dadkeenna la daalandhacayaan abaarta saamaysay dadka iyo dunyada qaala tacaala wayudcimuuna alطacaama calaa xubbihi miskiinan wayatiiman waasiira intaas kadib ciiddan waxay imaanaysaa iyada oo dunida dacaaladeeda ay ka ogan yihiin colaado kala jaad ah waxaad og tihiin waxa ka socda bariga dhexe taas oo kashfisay taagdarrida dowladda saliibiyadda maraykanka iyo dacfiga xilfiga naato iyo dulliga madaxda dowladaha khaliijka ee ku takhasusay la dagaalanka mujaahidiinta iyo laynta culimmada kuna bararay dhiigga abriyada inay maanta wajahayaan cuquubo rabbaani ah waxaan u jeednaa inay soo gaabatay beentii uu maraykanku ku madadaalinayey laakiin ma yihiin kuwo ku cibrqaadan doono wuxuu dagaalkaas kashfiyey beenta maraykanka iyo liidnaantiisa intaan ognahay ma jiraan dagaal maraykanka keliga uu galay sida dhaqanka u ahaan jirtay wuxuu samaysan jiray taxaalufaad taas oo marka uu dagaalka ku fashilmay hadda uu dib kaga baraarugay waxaana maraykanka astaan u ah jab iyo hasiimo wuxuu ku jabay dagaalka fietnaam wuxuu si dulinimo ku jirta uga baxay afghanistaan waxaa bakhtigiisa lagu jiiday fagaaraha muqdisho waxaanan maanta u jeednaa maraykanka oo ka qaxaya qaar ka mid a qawaaciddii uu dadka iimaankooda liito ku cabsigelin jiray dhanka kale ciidan waxay ku soo aadday xilli dowladda saliibiyadda maraykanka ay beegsi gaar ah ku hayso ummadda soomaaliyeed ee ku nool gudaha maraykanka iyo soomaaliya intaba ayadoo ku xadgudbaysa naftooda maalkooda sharaftooda waxaana soo dhammaaday wakhtiga ay u qabatay waxayna maanta la nool yihiin hubantila'aan waana wax laga filayey ilaan waa dowlad gaalo ah oo ku caanbaxay dulmiga iyo fasaadka balse waxaa la yaab leh in madaxda riddada ku garab istaagtay dowladda maraykanka dulmiga marasta soomaaliyeed iyagoo fagaarayaasha la taagan inay dowladda maraykanka tahay saaxiibkood iyaga oo gumaadka ummaddeenna qayb ka mid ah ka aamusay qayb kalena ku sheegay argagixiso maangaabnimadooda ayaa keentay inay saaxiib ka dhigtaan qof fagaaro kasta la taagan suurad xumaynta iyo aflagaadada dadkeenna sharafta leh isaga oo ku tilmaamay qashin iyo bulaacad cid wax ku ool ah oo ka dhidhiisanna aysan jirin waxaa intaas sii dheer in aflagaadaynta riddada bannaanka la taagan yihiin iyaga oo afcad ku leh dowlad ma aha weligoodna ma noqon doonaan dhinaca kale wuxuu dalkeenna soomaaliya galay xaalad amni iyo mid siyaasi ah oo ka halis badan intii hore in kasta oo waddanku markii horeba ahaa mid baylah u ah awoodaha kufriga caalamiga ah ee hadafkoodu ahaa gaalaysiinta bulshada soomaaliyeed gurashada khayraadka dalka iyo ka hortagga ku dhaqanka shareecada allah haddana sannadihii la soo dhaafay waxaa sii laxaadsaday duulaanka diinladirirka iyo dulmiga aan geed loogu soo gabban taas oo ay la soo bambaxeen madaxda gaalada caalamka iyo wakiilladooda kabaleefka u ah run ahaantii dadka soomaaliyeed waxay ka dharagsan yihiin in tobannaankii sano ee la soo dhaafay maamullada riddada ee ka jira muqdisho hargeysa boosaaso kismaayo baydhabo jawhar iyo dhuusamareeb ay u kala dhuuman jireen xabashida etoobiya mid welibana waa xabashida ka dalban jiray in kursigiisa loo ilaaliyo loogana difaaco maamullada kale taas beddelkeedana oo isaguna xabashada u ahaa difaac iyo teed uga aadan xabadda mujaahidiinta si ay u sii haysato dhulka soomaaliyeed ayay xoogga ku qabsatay una gurato hantida iyo khayraadka dadka muslimiinta ah taas waxay ahayd maalin uu murtadka hanyaraha ah intaas ku koobna maanta xaalku xargaha ayuu goostay oo waxay madaxda kabaleefka ah ku dhex habaabeen hardanka u dhexeeya dowladaha caalamiga ah ee sii labalaabay boobka hantida iyo khayraadka ummadda soomaaliyeed bilowgii labada kun iyo labaatan iyo afart markii uu soo xoogaystay loolanka jiyosiyaasiga ee ka socda gobolka dowlad weliba oo damac kaga jiray boobka iyo gurashada khayraadka dalka waxay u soo jehaysatay soomaaliya waxaana xilligaas si weyn u soo muuqatay dunta iyo dadnimoxumada ku beeran madaxda murtadiinta ah ee hogaaminaya maamulada riddada waxaa la arkay sida hankooda ugu kooban yahay oo keliya kursiga ay ku fadhiyaan oo haddiiba loo difaacayo ay diyaar ugu yihiin ka tanaasulidda wax weliba oo ay haystaan haddii ay ahaan lahayd diinta dalka dadka daaqda iyo sharafta ummadda intaba aqoonsiga yuhuudda gobolka waqooyi galbeed ee soomaaliya muddo ku dhow soddon sano wuxuu gobolkan la soo noolaatiyaha ictiraaf raadinta waxayna jahawareer ku rideen bulshada muslimka ee deggan waqooyi waxaa soo maray mas-uuliyiin wada damiirlaawayaal ah mid kastana wuu kaga tegay bulshada muslimka ah taariikh mugdi ah oo u horseedaysa waxaan la maadin calayhim minallaahi maa yastaxiquun tusaalaha ugu dambeeyey ee muujinaya heerka liito ay madaxda murtadiinta gaareen ayaa ah in lagu casumo magaalada hargeysa yuhuudda allah u lacnaday loona aqoonsaday inay tahay maamul xaq iyo jiritaan ku leh dhulka filistiin labada agagas ee iskaga kala dambaysay maamulka waqooyi oo khajal iyo yaxya midna aan lahayn ayaa qaaday tillaabooyin caddaynaya camiilnimadooda intay la eg tahay taasoo ay hadda fagaaraha la yimaadeen waxaa ku nool waqooyi mujtamac leh culimmo cuqaal indheergarad macallimiin iyo xufaadul qur'aan miyuusan xil idinka saarnayn dhowridda diinta dalka iyo sharafta bulshada waqooyi deggan miyaadan ahayn dhashii sheekh bashiir miyaadan ahayn fici sheekh abusubayr maxay tahay wejixumada ka weyn in dad ka soo jeedo deegaanka kuna dhashay laguna yaqaana bulshada dhexdeeda anshax iyo dhaqan wanaagsan inuu xabsi ku mutaysto war sidan ka daaya war yuhuud dadkiinna ma ahan halka murtad cirro ku dhiirraday si bareer ah oo aan geed loogu gabban inuu dalka ku soo dhoweeyo yuhuudda uu allah kitaabkiisa noogu bayaanayey xumaantooda waa inaad maanka ku haysaan inaadan ku sii jiri doonin nabadda in badan aad haysateen maxaa yeelay waxaad farqaha ku soo ridateen dadka dunida guudkeeda ugu liita xagga ballanfurka dabamaryaynta waxayna ku sifoobi doontaa waqooyi filistiinta labaad ee bariga afrika haddii aan la helin dad ka hortaga waxaa ka soo socda waqooyi soomaaliya wuxuu allah ummadda ku ibtileeyey kabsidyo u hoggaansama wax kasta oo dadnimada ku xun towtowlaynta maamulka ka dhisan hargeysa yaysan dadka ku kadsoomin inta ay soo bandhigeen waxaa ka weyn inta qarsoon oo wakhtigeeda la sugayo waxaan muslimiintu u xaqiijinaynaa in deegaanka berbere ka dhisan yihiin qawaacid caskari ah oo isku sidkan kana dhexeeya maraykanka yuhuudda iyo imaaraadka halka hadda dib u ballaarin lagu wado inta soo hartay waxaana laga qoomamayn doonaa mar aysan waxba taraynin tiiraayada iyo iscilkaambinta maxaa la gudboon bulshada kala duwan ee dadnimada ku dambayso waxaa idinla gudboon inaad cirro iska qabataan maanta ayuuna mudan yahay in layska qabto intuusan carafaadka filistiin idinku noqon inaad iska gaartaan dalka adinka ayaa iska leh waxaad taqaannaa nabad iyo dagaal waxay galaan culimmada maanta waxaa saaran waajib ka beddelan kelimad laga jeediyo masjid cuqaasha waxaa la gudboon abaabul ka xeel dheer erey golo laga yidhaahdo da'yarta hadda soo kacayso waxaa hor yaalla inay kala doortaan liidnaan weligeed aanan ka hari doonin iyo cizi iyo sharaf ay xoogow dhiigga maanta u huraan balse ay iyaga iyo jiilasha ka dambeeyaba u aayi doonaan insha allah gobannimo waxaa lagu helaa gawrac iyo dhiiga gaajo iyo halaag baa la mudan gooshinnada dhowe ninkii go'idda diidow adaa gabay halkaagii alaysa minkum rajulu rashiid dhinaca kale waxaad aragteen hoggaanka kooxda riddada ee muqdisho gaar ahaan xasan gurguurte oo isagana isu bandhigay taraam iyo netanyahu una sheegay inuu isaguba hayo khayraad iyo macdan si bilaashaana uu ku siinayo isagoo doonaya in isaga la siiyo dilaalka qaadashada yuhuudda ee berbera iyo boobka khayraadka dalka xilli dowladaha dhaca gobolka ay raadinayaan qorshayaal iyo xeelado ay uga faa'iidaysanayaan hardanka ka socda mandiqadda iyo farsamooyin ay uga gaashaamanayaan halisaha ku xeeran waxaan aragnaa madaxdii biiraqaatayaasha ahaa ee soomaalida oo hankooda ku soo aruuray waxaad rabto iga saxiixo mar uun madaxweyne i dheh guushiiyo hadday doonayaan geelal iyo xoolo garaadkoodba iyo may tagaan goonyihii xarunta may nala garaacaan kufriga gocolka laadlaashay aqoonsiga cirro ee yuhuudda iyo go'aankii yuhuudda lagu siiyey berbera is-afgaradkii abiyi axmed iyo muuse biixi ee xabashada loogu hibeeyey degaddii zaylac iyo qandaraasyadii turkiga loogu sharciyey gurashada khayraadka badda barriga iyo hawada soomaaliya iyo heshiisyada kale oo halista ku ah dalkeenna waxay dhammaan ummadda soomaaliyeed u yihiin tusaale nool oo muujinaya wejiga dhabta ah ee madaxda maamulada riddada iyo inta uu la eg yahay hankooda iyo himaladooda iyo mustaqbalka ay la doonayaan dalka iyo dadka xilli dalka uu maanta la ildaran yahay sicir barar iyo hoos udhac dhaqaale oo baahsan oo ka dhashay cunuqabatayntii bulshada ee loo geliya shaarka dayncafinta beenta ah iyo dhacan qaawan iyo xaraashka ay xasangar guurti iyo kooxdiisu ku hayaan hantida ummadda ayaa haddana afarta dekedood oo ugu waaweyn ee halbowlaha u ah dhaqaalaha dalka waxay noqdeen lucbad dhex taalla dowladaha shisheeye ee dhaqaala doonka ah dekedaha muqdisho hargeysa boosaaso iyo kismaayo waxay maanta gacanta ugu jiraan dowlado shisheeye qaarkoodna waxaaba ku dhinac yaalla saldhigyo militari oo ay leeyihiin dowladaha aan kor ku soo sheegnay taas oo si dhaba u muujinaysa in dhaqaalaha dalka xoog lagula wareegay haddaba waxaan ummaddeenna muslimka ah ee soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay hurdada ka kacaan ayna ku baraarugaan halista ku soo food leh haddii aysan ka hortegin qorshooyinka gaalada soo duulayaasha ah iyo kabaleefyadooda mujaahidiintu waxay shan iyo toban sanno ka hor idinkaga digeen dhagaaraha qarsoon ee turkidu la maagan tahay ummaddeenna taas oo waagaas waddanka ku soo gashay inay gargaar iyo gurmud u fidinayso dadkii ku waxyeeloobay abaartii labada kun kow iyo tobanka waddanka ku dhufatay dad badan ayaa waagaas nala fahmi waayey shalay hadday u muuqatay samafale maanta waxay go'aaminaysaa masiirka kooxda riddada shalay haddii ciidan ilaalo ah ay dalbanaysay maanta ayadaa maamusha ciidanka riddada gacantana ku haysa tafaasiisha hoose ee maamulka ciidanka iyo howlgalladooda waxaana fagaarayaasha dagaalka waran wiilal dufaacayay danaha iyo masaalixda turkida shalay haddii loo sacbinayey maanta waxay curyaamisay dhaqaalihii waddanka waxay xoog kula wareegtay kaabayaashii dhaqaale ee magaalo madaxda waddanka shalay haddii ay soo daabulaysay raashiin iyo daawo gargaar lagu sheegay maanta waxaan u jeednaa ayadoo bilihii la soo dhaafay si isdaba joog ah waddanka ugu soo daabulaysay hubka noocyadiisa kala duwan ayadoon dan ka lahayn abaarta ka taagan dalka taas cagsigeedana waxay ku mashquulsan tahay inay dalka qabsato waxayna isku shaandhayn gogolaxaar u ah ku sameeyeen dhammaan saraakiisha ciidanka guutooyinka ay soo tababareen kuwaas oo lagu soo anqariyey qiyamka dowladda calmaaniyadda ah ee turkida waxayna soomaaliya marsin rabaan dhabbihii ay marsiiyeen libiya iyo meelo kale oo ay ku daabuleen ciidamada murtasaqada ah ee turkida gaarka u leeyahay waxay labada shabeelle ka harhaarteen meele ay doonayaan inay ka ilaashadaan khayraadka dalka ay ka boobayaan kadib markii labadaas gobol ay ka sameeyeen afartii sano ee lasoo dhaafay dagaallo hordhac u ahaa qorshaha maanta taagan halka maanta walaalaha khase ku nool ay dayriyeen agabka lasoo dhoobay soomaaliyana diin iska daaye hadday dadnimo jirto ay ahaan lahayd in lagu difaaco marasta reer filistiin waxaan ka marnay dhagaraha lasoo maleegayo siisiga masar oo awoodi waayey inuu ummaddiisa jidiinka lagu dhegay wax u taro madaxda riddada ee xukuma shucuubta muslimka ah waxay u xoog badan yihiin dadka liita ee muslimiinta ah waxayna dusha ka fuuleen masaakiinta la tabaalaysan noolol xumada ay iyagu badeen horey ayaa loo yidhi miskiin ayaa miska la fuula leh dadka ugu horreeya ee la doonaya inay baraarugaan dadkana sii baraarujiyaan waa culimmada aqoon-yahanka ganacsatada iyo odayaasha dhaqanka dadka hormuud ku ah bulshada waa in aysan sheedda ka fiirsan haadaanta dalka laga sii ridayo waxaa waajib ku ah in qof weliba qaato dawrkiisa si wada jir ahna looga wada qayb qaato difaaca diinta dalka dadka iyo daaqda ummadda in shaa allahu ma dhawoobi doono damaca saliibiyiinta iyo cilmaaniyiinta mujaahidiintuna si adag ayay uga hortegi doonaan biidnillaahi tacaala qaala allahu tacaala faqaatil fii sabiili illaahi laa tukallafu ilaa nafsak waxarad ilmu'miniin casa allaahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu wallaahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankiila allah fadligiis maanta waxaan haysannaa ambaqaad fiican oon ka dhaqaaqi karno si aan u xaqiijinno guusha iyo horumarka la doonayo in la gaarsiiya ummadda muslimka ah waxaad haysataan maamullo islaami ah oo u taagan faafinta tawxiidka faridda macruufka iyo reebidda munkarka horumarinta kaabayaasha nolosha waxaad haysataan ciidan mujaahidiin ah oo heegan u ah difaaca diinta karaamada iyo hantida ummadda ka hortagga shirqoollada iyo hagardaamooyinka la soo maleegayo iyo xoraynta dhulka naga maqan ee ay gaaladu haysato jihaadka xaqa ah ee aan la galnay gumaystaha soo duulay iyo dabadhilifyadiisa waa midka allah fadligiisa maanta quus iyo rajabeel dhexal siiyey soo duulayaasha saliibiyiinta ah kuwaas oo ku dhowaad muddo labaatan sanno ah juhdigooda ku bixinayay maquuninta shacabka soomaaliyeed iyo inay ku dirqiyaan maamul dimuqraadi ah oo aaminsan mabaadi'da kufriga reer galbeedka isbahaysigan oo ujeedkiisa ugu weyn u ahaa inuu qabjibiyo dadka soomaaliyeed jiilkooda soo baxayana xasuuqo kuna qasbo inay ka tanaasulaan diintooda sidaba uu ku hadaaqayey odaga siddeetan iyo kow jirka ah ee yoweri musefeni isbahaysiga ka kooban reer galbeedka dowladaha kabaleefka ah ee khaliijka afrikaanka wuxuu maanta qoomamo ka joogaa wakhtiga dhiigga iyo dhaqaalaha kaga baxay soomaaliya kadib markii uu ku guulaysan waayey inuu xaqiijiyo hal qodob oo ka mid ah ahdaaftii uu higsanayey muddo labaatan sanno ah kuma guulaysan inay dhisaan dowlad dimuqraadi ah oo awood leh ay ku beddelaan maamulladii shareecada islaamka ee ay soo weerareen kuma guulaysan inay dhisaan ciidan murtadiin ah oo ay ku wareejin karaan mas-uuliyadda dhulka ay qabteen kuma guulaysan inay burburiyaan awoodda mujaahidiinta ama weeqaan halgankii dalka ka socday isbahaysiga eyusom wuxuu ku jiraa ma'sakh iyo musiibo dhaqaale oo aan horay u soo marin waa howlgalka awoodi waaye inuu soo daabusho ciidamadii loogu diyaariyey dibadda si ay u beddelaan kuwa dalka jooga ee keebla yawrarka ah waxaa la wada ogsoon yahay inaannu nahay dad difaacanaya diintooda dadkooda iyo dalkooda wakhtina naguma socdo degdegna naguma jiro dagaalkiinna kama aanan daalin waadna ku khasaari doontaan dhiig kasta iyo dhaqaale kasta oo aad bixisaan biidnilaahi casa wajal waxaad xaqiiqsateen siina xaqiiqsan doontaan inaadan guul ka keeni doonin beegsiga hoggaanka mujaahidiinta iyo ciidankooda iyo dhibaataynta shacabka muslimiinta iyo qabsashada deegaanadooda dhammaan arrimahaasi waxaan ka sii qaadi doonnaa adkaysi iyo yaqiin qaala allaahu tacaala qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allaahu lanaa huwa mawlaanaa wacala allaahi falyatawakkali ilmu'minuun qul hal tarabbasuuna binaa ilaa ixda alxusnayayni wa naxnu natarabbasu bikum an yusiibakum allaahu bicadaabin min cindihi aw biaydina fatarabbasuu innaa macakum mutarabbisuun mujaahidiinta waxaan leennahay waxaa la joogaa wakhtigii saliibiyiinta laga aarsan lahaa lana tusi lahaa abaalmarinta dhibaatooyinkii ay u geysteen dadkeenna waa inaad soo xasuusisaan dagaaladii waaweynaa ee lagu naafeeyey ee taariikhda galay qaala allahu tacaala qad kaana lakum aayatun fii fi'atayn iltaqata fi'atun tuqaatilu fii sabiili illaahi wa ukhraa kaafiratun yarawnahum midlayhim ra'ya alcayn wallaahu yu'ayidu binasrihi man yashaa inna fii daalika lacibaratan liulil absaar kun la dirira idinkoo konton ah waydun kaafiyiye kurka sare haddii laydin jaro kubabka meermeersha waaqica aan ka soo sheekaynay ee isbahaysiga afrikaanka waxaanan ka duwanayn dowladda riddada ah ee fadhigeedu yahay muqdisho waa dowlad labaatan sano lagu talantaabieyey kumannaan ciidamo shisheeye oo afrikaan ah iyo balaayiin doolar oo ka imaanaysa yurub maraykanka iyo dowladaha khaliijka hadafka laga lahaa dhiigga afrikaanka iyo dhaqaalaha reer galbeedka ee ku qulqulaya soomaaliya wuxuu ahaa inay dowladaha gaalada caalamka dalkan ka yagleelaan maamul ku shaqeeya mabaadi'dooda kaas oo la rabay inuu beddelo maamullada wilaayaadka islaamiga ee la doonayey in la burburiyo allah ma qadarina suurtagalnimada arrintaas ayaa noqotay mid mustaxiil ah maanta ayaynu ugu rajaxun yihiin intii uu soo socday xarjadka loo maray xaqiijinta damacaas isbahaysiga kufaarta afrikaanka iyo xulufadiisa reer galbeedka waxay si wada jira uga quusteen nidaamka siyaasadeed ee dalka waxay ku guul darraysteen inay murtadiinta u dhisaan dowlad midaysan oo awood leh oo siyaasaddeeda iyo ciidankeedaba hal talis looga arrimiyo waxayna maaro u waayeen khilaafka madalayska ah ee ragaadiya madaxda xukun jacaylka ku sumtan ee gu'yiga kordhaaba garaadxumo ka sii dhexlayey qaala allaahu tacaala ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illaah fasayunfiquunaha humma takuunu calayhim xasratan huma yuqlabuun waaladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun maanta xukuumadda muqdisho ma noqon maamul dhexe oo taladiisa iyo awooddiisu hal meel ku urursan tahay oo leh tabar uu ku fulin karo go'aannada iyo awaamirta ka soo baxda filla soomaaliya mana ahan mid federaal ah oo talada iyo awoodda ka qaybgelisay maamul goboleedyada waana taas midda keentay in maraykanka markii uu ku jahawareeray khilaafkooda uu doortay inuu maamul walba gaarkiisa u xidxito mid walba oo ka mid a maamullada muqdisho hargeysa boosaaso kismaayo uu si gaar ah ula tacaamulayo turkiga imaaraadka qatar iyo sacuudiga ayaa iyaguna hadba la safta maamulkii ay dantooda ka helaan sidaas ayuuna murtad walba oo qowlaysato ah u leexsaday qayb ka mid ah dhulkii soomaaliyeed gaalka watana u loogay bulshada muslimka ah maamullada iyo madaxyaweynta murtadiinta ah ee fadhiya muqdisho iyo magaalooyinka aan soo sheegnay maanta siyaasad ahaan iyo militari ahaan ayay u burbureen ciidankii la dhisayey in ka badan labaatan sano ee lagu bixiyey balaayiinta doolarna wuxuu noqday maleeshiyo beeleed oo hoggaamiye walba u adeegsado maamulka isaga ka soo horjeeda waxaana deliil noogu filan wixii ka dhacay muqdisho baydhabo balaxaawo kaambooni laascaanood iyo bari waxayna ku sifoobeen tilmaamaha allah uu ku sheegay yuhuudda qaala allaahu tacaala wa alqaynaa baynahum alcadaawata waalbagdaa'a ilaa yowmi alqiyaamati kullamaa awqaduu naarun lilxarbi adfa'aha allah kullamaa awqaduu naarun lilxarbi adfa'aha allahu wayascauna fi alardi fasaada wallaahu laa yuxibu almufsidiin si ay isaga weeciyaan canaanta uga timid gaalada caalamka ee dhaqaalahooda ku baabi'iyey dhismaha dowladda riddada iyo hanjabaadaha ku aadan in laga jaran doono lacagihii lagu taageeri jiray waxay murtidiintu guda galeen xeelad ay dowladaha reer galbeedka ku dareensiinayaan inay gaareen wax un ka mid ah ahdaaftii la higsanayey dalkana laga hirgelinayo doorasho qof iyo cod ah dalkan waa dal muslim ah waxaana lagu oogi doonaa shacaa'irta islaamka oo keliya mana dhici doonto in lagu oogo astaamo gaalnimo iyo shacaa'ir kufri ah dadka soomaaliyeed waxaan uga digaynaa in aysan ku kadsoomin ololahaas doorasho kusheegga ah codka aad dhiibanayso wuxuu dhalayaa axkaam saamaynaysa diintaada naftaada maalkaada waxaad kala dooranaysaa waa islaam iyo gaalnimo waxaad kala doorbidaysaan waa kitaabka iyo baabalka waxaad fursad siinaysaan daalin baabi'in doona maatada iyo dadka nugul doorashadu waxay u taagan tahay hirgelinta nidaam ku qatomo la dirirka shariicaturaxmaan waxaadna kuwaana qaadataan waxay la kulmeen dadyoowii lagaga digay doorashada iyo tabantaabinta dimuqraadiyadda adduunyana kuma calfan waxay diintooda siisteen aakharana waxay mudan doonaan waxay allah hortiisa u shaqaysteen waxaan halkan salaaniya bogaadin uga dirayaa mujaahidiinta ku dagaalamaya jidka allah iyo owliyada saadiqiinta ah ee u taagan difaaca diintooda dalkooda iyo dadkooda kuwaas oo uu allah gacmahooda ku fashiriyey dhagaro badan oo uu cadowgu u soo maleegayey dalkan iyo dadkiisa labaatankii sano ee la soo dhaafay walaalayaal wuxuu maanta allah idiin doortay mid ka mid a acmaasha ugu sarraysa ee allah loogu dhowaado oo ah aljihaad fii sabiiliillaah qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha wabtaguu ilayhi alwasiilata wajaahiduu fii sabiilihi lacallakum tuflixuun halganka aad maanta ku jirtaan oo aad kula dagaalamaysaan gumaystaha gaalada waa midka maanta walaayaadka islaamiga ka dhigay dhul ka madax bannaan xukunka dimuqraadiyadda laguna oogo shareecada islaamka iyadoon looga baqayn loogana hebaysanaynin mid goodiyey iyo mid nagu gallad sheegtay intaba jihaadkiinna waa midka walaayaadka islaamiga ka dhigay aag ka badqaba faragelinta boobka iyo beleliqada dalka ka socota ee lagu kala qaybsaday khayraadkii dalka u lahaa waa midka ka dhigay buqca uu soo magan galo qof weliba oo ka soo cararay dulmiga fisqiga iyo fasaadka buuxdhaafiyey dalka waa midka ka dhigay goob ay u soo haajiraan dumarka axraarta ah ee lagu soo dhibaateeyey dhulka gaalada ee doonaya inay xijaabkooda siriigtooda iyo diintooda ilaashadaan waa midka ka dhigay dhul qof weliba oo mar uu naawilayey inuu jihaadka ku hoos noolaado shareecada allaah uu soo maciinsado kuna helayo xorriyad iyo nabadgelyo uu ka soo waayey dhulkii uu ku dhashay ama ku soo barbaaray walaalayaal waxaad u soo dhabar adeegteen taxadiyaad aad u adag oo ina soo maray guusha dhabta ah ee aan higsanayno ma aha in magaalo la furto ama xero cadowga la xasbiyo balse guusha dhabta ah waa inaad ku mitadaan diintiinna siina joogtaysaan jihaadka aad ku jirtaan qaala tacaala fa imaa nadhabanna bika fa innaa minhum muntaqimuun aw nuriyannaka aladii wacadnaahum fa innaa calayhim muqtadiruun faistamsik bialadii uuxiya ilayka innaka calaa siraatin mustaqiim wa innahu ladikrun laka waliqawmika wasawfa tus'aluun maanta waxaa ina saaran waajib ka culuskii hore ogaada maanta waxaad dilaysaan ma aha haraadigii mooryaantii ridowday balse waxaad hor taagan tihiin dad xumbaarsan raayada saliibiga iyo cilmaaniga waa wiilal wata magaca soomaaliya laakiin u dhaartay difaaca danaha saliibiyiinta caalamka afrikaanka iyo calmaaniyiinta taas oo keentay in loo xiro astaan ka tarjumaysa jinsiyaddiisa soomaaliga ah iyo astaanta dawladda uu ciidanka dhabta u yahay sida maraykanka turkiya imaaraad iyo kuwa la midka ah taas oo muujinaysa xaqiiqada uu caskarigaas xumbaarsan yahay iyo hadafka uu u dagaalamayo waxaadna ogaataan in guulahaasi aysan ku imaanin baryootan wadahadal iyo tanaasul mana ku imaan doonto wax aan ka ahayn iska dafcinta isbahaysiga siniibi cilmaaniga ah sidaa daraaddeed sii xoojiya howlgalladiinna cadowga allaha tusa inaadan ka daalin dagaalka aadna joogtaan carradiinna iyo guryihiinna awooddiinna isugu geeya baagsiga soo duulayaasha raayada u sida duulaanka saliibi cilmaaniga ah waxaad ogaataan dagaalka hadda ayuu cusub yahay cadowgayna ka zuuli maayo inuu mar kasta soo maleegayo dhagarro kala duwan taas oo kolba mid ku day ah qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam kadabuu al'aana jaa'a alqitaal wa innahu laa tasaalu min ummatii ummatun yuqaatiluuna fii sabiili illaah laa yaduruhum man khaalafahum yasiiqu allaahu quluuba qawmin yarsuquhu minhum يقاتلون حتى تقوم الساعة ولا تضع الحرب وزارها حتى يخرج يأجوج وماجوج ciidanka yaga waxaan ku ammaanayaa adkaysiga dulqaadka dagaal jacaylka shahaado ilowga inay kelimada allaha naftooda ku bixiyaan ayay ka jecel yihiin inay dunida ku sii nagaadaan lilaahi darukum wa calallaahi ajrukum ogaada waxaa tihiin fursaanta casriga waxaa tihiin halyeeyada shariicaturaxmaan waxaa tihiin jundiga allaah ee gacmahooda uu ku cadaabayo cadowga allah waxaa tihiin harka iyo hooska dadka dulman ee muslimiinta ah waxaad qudwo iyo kudayasho u tihiin qof kasta oo doonayo inuu gaalada la dagaalamo waxaad dugaal u tihiin dhibanayaasha maraykanka allah tala saarta dembiga iska dhawra cabsida allah ku dadaala qur'aan akhriska joogteeya adkaarta laasima iimaankiinna cusboonisiiya walaalnimadiinna dhawra oo ixtiraama dadka aad la nooshihiin waa waalidiintiinna iyo walaalihiinna ee la dhaqankooda wanaajiya faanka iyo kibirka ka fogaada waxaan si gaara ugu mahad celinayaa dhammaan qabaa'ilka ka soo qayb qaatay dafcinta cadowga ku soo duulay walaayaadka allah deegaankiinna iyo dadkiinna ha idiin barakeeyo waxaad u gasheen diinta allah waxaad ka heli doontaan allah hortiisa iyadoo aysan cerbad idinka dhinnayn qabaa'ilka ku nool walaayaadka waxaa la gudboon inay allah uga mahad celiyaan nicam fara badan oo lagu goonni yeelay sida dagaallada qabaa'ilka oo yaraa xoolaha oo u tarmayey roobabka iyo barwaaqada oo isdaba joog ahayd intaas waxaa lagu helay shariicada allah eega oo waxo ka raadsha gobollada kale ee lagu maamulo dimuqraadiyadda waad ka roob badan tihiin waadna ka nabad fiican tihiin waadna ka dhowrsanaan badan tihiin markay kafladna gashay ee aan ilowna nicamkaas oo qaarkeen ay daadiyeen dhiigga walaalahood muddooyinka u dambeeyey ayuu allah wax yar oo ibtilaa'aadkiisa ah na tusay waxaana ka aragnaa kulaylka iyo jiilaalka u dambeeyey allah aan u laabanno aan iswalaashanno dariska xaqiisa aan gudanno wiilasheenna mujaahidiinta ah oo har iyo habeen u soo jeedo difaaciinna garab iyo gaashaan aan u noqonno waxaan allah ka baryayaa inuu allah na siiyo roob caafimaad wata duunyadeenna inoo barwaaqeeyo nabadda aan haysanno shukunteeda allaha nagu irsaaqo ogaada maanta waxaad gashaan oo wanaag ah islaamka ma iloobi doono mana sinaan doonaan qabiilada naftooda iyo maalkooda ku garab istaagay mujaahidiinta iyo kuwa khudlaamiyey waxaan halkan ugu mahad celinayaa maamullada siyaasadda oo mar kasta ku mashquulsan kala deminta colaaddiinna wanaajinta wada noolaashadiinna qabaa'ilka iyo hurmuudkooda nuqabada waxaan leeyahay ka foojignaada iskudayada uu cadowga soo maleegayo ee lagu doonayo in ummadda dib loogu celiyo colaadihii sokeeye ee lagu seegi jiray adduun iyo aakharaba indhihiinna ha furnaadaan oo isku daya inaad mu'aamaro kasta demisaan inta ayna dhib sababin xilli horena gacmaha qabta dadka maangaabka ah ee cadowga u adeegsado fulinta qorshooyinkiisaas guracan waxaad ku wada noolaan kartaan walaalnimo iyo isjacayl taas waxaad ku weydaan ku welemaysaan inaad iscolaadisaan shan walaal oo isku calool ah colna way difaacan ceelna way waraabshaan walaalo isxumeeyey way xoolo yareeyaan wayna xabaal badiyaan waxaan si gaara ugu dardaarmayaa dhammaan maamullada iyo qabaa'ilka inaad isku filnaataan dalkiinna tabcataan xoolihiinna dhaqataan kana kaaftoontaan duufaannada sicirbararka ee dunida hareeyey gacmihiinna wax ku beerta hantida dhulkeenna ku jirto way nagu filan tahay maanta dunida waxa ka taagan oo laysku colaadinayo waa luqmadda la cuno xeelad iyo cilmi la imaada dhulkeenna wuu na deeqaa waana nagu filan yahay waxaan sidoo kale fursaddan uga faa'iidaysanayaa inaan salaam iyo bogaadin u diro maamullada walaayaadka islaamiga iyo makaatibtooda kala duwan ee u taagan waa adeegidda bulshadooda waxaan si gaarah u bogaadinayaa guddiga gurmadka abaaraha iyo gurmadka ballaaran ay u fidiyeen dadkii ay saameeyeen abaaraha waxaan sidoo kale u mahad celinayaa bulshada ku nool walaayaadka islaamiga iyo siday uga wada qayb qaateen gurmadka loo fidinayey dadkii ay abaaruhu saameeyeen haddii ay yihiin culimmada nuqabada mujaahidiinta aqoon-yahanka ganacsatada dumarka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan allah ha idinka abaalmariyo khayrkaas weyn ee aad u istaagteen meesha aad ka keenteenna beddel ka khayr badan ha idinkugu beddelo qaala allaahu tacaala wa tacaawanuu cala albiri waaltaqwa walaa tacaawanuu cala alifmi walcudwaan wa can saalim can abiih ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaal almuslimu akhu lmuslim laa yadlimuh walaa yuslimuh man kaana fii xaajati akhiihi kaana allaahu fii xaajatih waman faraja can muslimin kurbatan faraja allaahu canhu kurbatan min kurbi yowmi alqiyaamah waman satara musliman satarahu allaahu yowma alqiyaamah waxaan maamullada walaayaadka islaamiga wulaadooda iyo cid weliba oo muslimiinta mas-uuliyad u haysa kula dardaarmayaa inay ku dadaalaan cadaaladda iyo hufnaanta caawinta dadka masaakiinta ah garab istaagga dadka taagta daran allahna uga cabsadaan dadka ay mas-uulka ka yihiin ayna ogaadaan in allah kala xisaabtami doono maalinka qiyaamo qaala allahu tacaala ina allaha ya'murukum an tu'addu alamaanaati ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl ina allaha nacim maa yacidukum bih ina allaha kaana samiican basiira allahuma abrim lihadihi alummati amra rushd yucazu fiihi ahlu taacatik ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كتبنا مع الله ميثاقنا ومن زاكيات الدماء المداد يمينا سنبقى على عهدنا ولن يرجع العزة إلا الجهاد كتبنا مع الله ميثاقنا ومن زاكيات الدماء المداد يمينا سنبقى على عهدنا ولن يرجع العزة إلا الجهاد
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna aan eegno diyaargarow ku aadan munaasabadda ciidda oo caawa si weyn looga dareemayo degmooyinka iyo deegaanada wilaayadka islaamiga ah ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya aan ku bilowno diyaargarowga caawa laga dareemayo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo walaalkeen cabdulqaadir moxamed rabbaani
الله اكبر الله اكبر ما شاء الله في عندين ما سو عندنا عاوة عاوة عيد سنة سنية عيد بدر قروسين ما شاء الله الله اكبر جزاكم الله خير xabadaha iyo dhawaqa seeriga u eg ee aad maqlaysaan waa waxyaabo si farxadaysan ay dadka ugu damaashaadayaan gaar ahaan dadka ku dhaqan magaalada jilib aad baad u mahadsan tahay walaalka maahirow Een, haatan oo aan kula hadlayo waxa aan ku suganahay een, degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe een, halkaas oo caawa farxadda ciidda si weyn looga dareemayo Een, magaalada ayaan soo aaday Een, socod baanu ku soo maray een, goobo kala duwan ayaan soo maray oo markaa dadyow kala duwan ay ku sugnaayeen Een, iyadoo markaa si weyn loo dareemayo een, saansaanta een, habeenkan ciidda ah ee ciidulfidriga Ee, taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal Een, hadda oo aan kula hadlayo walaalka waxaan ku suganahay oo aan soo gaaray een, kulanka shareecada ee, halkaas oo abaabul ciideed uu markaa ka socdo ee, sidoo kale een, qaybaha kala duwan ee bulshada een, ayaa halkaas isugu timid een, iyaga oo muujinaya dareenkooda farxadeed ee habeenkaas ciidda ah Ee, sidoo kale goobta waxaa ku sugan een, oo markaa kulanka aan ugu imid rag mujaahidiin ah oo markaa iyaguna halkaas ku soo bandhigaya een, qayb ka mida fantasiyaasha loogu talagalay een, maalmaha ciidulfidriga in ay kula damaashaadaan oo markaa farxadda ay kula wadaagaan qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku dhaqan een, degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe Een, haddaba haddaba dad yoog halkan isugu yimid waxaa ka mid a een, carruur aad u fara badan oo markaa een, aad u xiiseynaya maalmaha ciidda waa taqaanaayo carruurta ee, waadna dareemi kartaa shucuurka ay muujinayaan Een, sidoo kale ee, waxaa ka mid a dadka farxadda muujinaya sidoo kale waxaa ka mid a dadka farxadda muujinaya een, dad waaweyn oo sidaas oo kale iyaguna een, dareenka farxadeed markaa ee, la wadaagaya ee, qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta qaarkood ah oo mikrofoonka la dhex qaadayna een, waa kuwan هاي مقعقة farxaan فرحان هاي عاوة ما سو عندي ما سو رئيسي caawa ciid intii qayb galaa soo raari عيدا قبل سامية ها ما شاء الله مركز حتى حقيقة جوكتا
beer shareecida baa jooga هاي كورن دركي عيدي والقوسو كده سمان haa ciid waa la soo gogoy هاي ودير قرودي haa waa diyaar galoob ما شاء الله السلام عليكم مقعقة saabir cusmaan abuu صابر عثمان أبوه يورن ستا waronaa هاي وعيدي سنة سامية عاوة هاي وسو دير قرودي Haye, ciidaan ka war- soo diyaar galoob ما شاء الله هذا مركز محاوسة داوش تكتادي ana ها inaa ciid ka qayb galo saa diyaar فرحة هذا صوب النقسة آه.
جزاك الله خير يا هذا ما سنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعقة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد حسن maxamed xasan ee, kulle caam antum bikayr ee, ciid wanaagsan ما شاء الله ما شاء الله عيد وناغسن إلهي وكم هاسن إلهي اسمنا قادر كان نودان يا سرار أبني إلهي نسي عيد وناغسن ما شاء إلهي الله.
اسمنا قادر كا islaamka meel kastoo jooga mujaahidiinta meel walba joogaan maanta waa faraxsan yihiin aad iyo aad Aad marka baa- caawa dareenkaaga farxadeed bal lama noga soo koobi karo caaw dareenkayga farxadda Masha lama Allah.
soo koobi karo Aad iyo waxaan caadayn weye maasha Allah okay aad baa loo Marka fahmay.
maxaad ugu ducaynaysaa ummadaha muslimiinta ee duulaanada gardarada ah markaa la kulmaya waxaan ugu ducaynayaa ummadda muslimiinta in ilaahay subxaana qadirka cadowga iyo waxaana dul saaran ilaahay naga qaado waxaan ugu ducaynayaa oo kale in ilaahay subxaana qadirka gaala ayada hadda saaragtay inuu ilaahay- ilaahay isku qaado ayada inuu alla isku qaado ayada aamiin diyaarada naga horwareega inuu wax shidal ay ku kacaan ilaahay uu- uu waayo aamiin annagana ilaahay subxaana qadirka amni istikhaar ilaahay inuu na siiyo mujaahidiinta meel walba joogaanna khayr baan ku jirna insha allah tacaala وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته hay magacaaga marka hore noogu bilow مي أحمد آه، عبد الواحد ee, ka waran dareenkaaga farxadeed iyo habeenkan ciida هذيك عيد ما شاء الله أداء وفرحسناي Ehe. haye أوكي ما شاء Had- الله hadda waxaan isku aragnay ee, ee, ee, ee, muxuu ahaa ee, beerta shareecada marka een, dabaaldeg iyo waxbaa soconaya iyo een, baaruudda dhacaysa iyo wax badan baa jira أوكي ما شاء الله أداء وفرحسناي مانت عيدا عيد اليوم معجز واي وليا عيد فاهم بما أركن maasha allah أوكي واي marka aad u farxsantaa هذا وفرحسناي jazaak allahu khayr aad umaadsantahay waa hagaag sidoo kale inta aan magaalada ku sugnaa een, dadyow kala duwan ayaan la kulmay qaarkood waxaa ka mid a een, waxgaradka deegaanka een, markanna mid ka mid a odayaasha ayaan la taaganaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته Een, sheekna ugu horreyn ee, ku soo dhowow idaacadda islaamiga alandalus kadibna dareenkaaga farxadeeda ciidda bal nooga waran caawa إلهي باكم مهدسن إلهي نوغو دميي سيدا شرفت له عباداتك يا عاقبة يا علفك وكتير إلهي نوغو دميي ما هذا إسكاله ما هذا بعد إلهي سبحانه وتعالى أمرتي وأنا جبيي وصوت جبيسا إلهي سبحانه وتعالى رمضان كان سي قروح بدن وشرف لإلهي نوغو دميي إلهي سبحانه وتعالى فتوحات يا قروح بدن يا شرف بدن وإلهي وأنا سيي عدوي يا قالدي يا كفردي يا يهودي يا مريكان إلهي واجبيي دولك إلهي لا سبي ciidana waa ciid aan reyrrayn iyo qurux iyo sharaf aan ilaahi subxana wataala aan ugu mahadcelinayno si wanaagsan bay noogu dhammaatay ilahina inta damban waa isku raaxan doonaa salaaddii baa noo dhiman iyo isu imaatinkii ummadda muslimiinta ahaa kulankeedii asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu anagoo jooga jubbada dhexe kaasatan magaceedu yahay umu maryama kaasatan waxaa joogaa degmada jilib maanta waxaa ku noolnahay farxad iyo reereen anagoo soo dhoweynayna ciidul iyo ciidulfidri mubaarak maantay anagoo jubbada dhexe ku nool maanta alxamdulilah ilaaha ku mahadsan bulleero kala duwan iyo adduunyaha la riday alxamdulilaah sidaa u ciideyno alxamdulilah walaayaadka idil waa looga wada ciidaa diyaadarowga ciida maasha allah si fiican ay u muuqataa alxamdulilaah ilaaha ku mahadsan maanta waxaa ciil qabo dadka ku nool waddanka gaalada ayakana waxaan dhihi lahay walaayaadka islaamiga ku soo biira oo farxadda nala qaata ilaa waayo habeen imaanin farxadda ciidda haddaa nala qaadatiin maanta wax dhibaataa maanta lama aa kulmi lahayn asalaamu calaykum waraxmatullah
Een, waa tahay ugu dambeyntii ee, walaalka maahir een, waxaynu u jalleecanaynaa ee, dhanka iyo degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe halkaas oo iyana laga dareemayo ee, saasaanta farxadeed ee, ee, markaa loogu dabaaldegayo een, habeenkan ciidulfidriga Een, insha allahu tacaala een, dadyowga ee, een, markaa bu'aale ee, gaar ahaan een, ee, jubbada dhexe ee, sidan ayay daroonkooda iyaguna u cabirayeen بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين halkan waa degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe bulshada ku nool degmada bu'aale waxay diyaargarow ballaaran ugu jiraan munaasabadda ciidulfidriga oo berri maalinka jimcaha insha allahu tacaala ku beegan dadku si fiican bay ugu diyaargaroobeen niyad fiican bay ku qaabileen bulshada saqiir iyo kabiir way isu tahniyadaynayaan Een, adeegyadoodii iyo dharkoodii iyo malaabistoodii iyo wax walbay diyaarsadeen dukaamada iyo carwooyinka iyo raqaamadu aad bay zaxmadooda u badan tahay oo looga adeeganayaa Een, ilaahay idankii annagana ilaahay baan uga mahad celinaynaa bisha ramadaan si nabadgelyo ah iyo caafimaad noogu soo gebagabeeyey ramadaanka ramadaankiisana insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa annagoo insha allahu tacaala magaalooyin waaweyn iyo dhul intan ka ballaaran iyo futuuxaad helay inaan ku ciidno ilaahayna uu nabadgelyo iyo dhaqaale iyo amni iyo guulba uuna siiyo insha allahu tacaala islaamkana uu gacanta sare siiyo gaaladana uu jebiyo ilaahay baan uga mahad celinaynaa marka degmada bu'aale damaashaad bay ku jirtaa waddooyinka iyo meelaha shaaricyada ah waxaa lagu safay raayatu tawxiid een, tan madow iyo midda cadba marka haddaan nahay reer bu'aale aad baan u faraxsannaa ilaahay baanaan u mahad celinaynaa uma wilaayada islaamiga ah ee maamulka innagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran dadaalka ay ku baxsheen iyo hagar la'aanta waxaan leenahay baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra musallaha weyn ee sheekh maxamed dulidiin ka war bal sidee asaga sidee waxa ugu socdaan Een, dabcan insha allahu tacaala waxaan isleenahay een, waa meel ku habboon in salaada lagu oogo musallana ay noqoto insha allahu tacaala waxaanu leenahay maamulkii hawshaa kasoo shaqeeya jazaakum allahu khayra bismillaah magaalada bu'aale zaxmad fara badan iyo dhaqdhaqaaq iyo iidaysi iyo yaa aada uga jira goobihii ganacsiga baa waa la qurxiyey jidadkii baa la hagaajiyey magaalada waa la nadiifiyey e, goobtii musallaha ayaa aada loo qurxiyey oo la diyaariyey dhallinyaradii baa kulligood iyo caruurtii baa wada ordahayaan oo meel kasta kaaga hor imaan hayaan oo ayaga oo waxyaabihii ay ku m- mashxaradi lahaayeen oo ciidda ay ugu dabaaldegi lahaayeen wato E, dadkii ganacsiga ahaabaa kulligood ba, m, ridahooda wada furan yihiin oo dadkii baad ku arkaysaa carwooyinka ayagoo zaxmad ay ka jirto harqaamihii baa ka sii daran marka aad baa magaalada bu'aale isugu diyaarinaya in laga dabaaldego ciidda waxayna ku beegan tahay haddee berri oo jimco ah oo taariikhda ay noqon doonto kowda bisha bisha shawaal marka haddii alla idmo saasay xaaladda ay u socotaa insha allah waana aad baan ugu faraxsannahay dadka haddaad aragta farxaddooda iyo raynrayntooda iyo soo dhoweyntooda iyo dabaaldegooda Eh, waxaanan u joogi doonaa berri dabaaldega eh, ciidulfitrika salaada markii laga soo baxa ka damba ayaan u joogi doonaa aan arki doonaa sidii ay noqoto oo casaradii iyo markii la gaaro xarig jiidkii iyo dherigii la jebinayey iyo waxyaalihii kale ee lagu dari jiray ee- ee me- meelaha lagaga mashxaradi jiray baad yaad arki doontaan insha allah ilaahay baa ku mahadsan annagoo eh, eh, deegaanka bu'aale oday ka mid ah waxaan maanta aan soo dhowaynaynaa ciiddi soonfureed oo magaalada aad u kala socoto aad iyo aad loo dhargadanayo dukaamada iyo carwooyinka iyo wax oo dhanba maanta ay aad u ganacsada u fiican Eh, haddii ilaahay berri na gaarsiiyo soddonkii aan soonnay yaan waxaan jecel lahay caawa waxaan soo dhowaynaynaa ciidulfitri aan soo dhowaynaynaa ilaahay baa ku mahadsan ilaahaygi soddonka soonka noo dhammeeyey marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin maanta magaalada si fiican bay u kala socotaa carwo waxaan ku jirnaa la yidhaha cadro midnimo ayaan ku jirnaa dadka dhex taagan iyo ma malaysan kartid iyo waxa ka socdo ma malayn kartid ma- maasha allah maasha allah aad baana maanta magaalada u kala socotaa waayahay ka waran bal bulshada reer buaale ka waran see ugu diyaar garoobaya waa si aan qa- kala reeb lahayn si aan kala har lahayn si aad aad oo wanaagsan oo loo kala harin baan aad ugu diyaar garoobaynaa haddii ilaahay yidhaahdo waana soo dhowaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo iidi marka haddii ilaahay yidhaahdo waa si fiican baan ugu diyaar garoobna shucuurta boqolkiiba boqol boqolkiiba boqol boqolkiiba laba boqol yaa maanta aad baa loo farxsan yahay waxaad moodaa iidaha kaleba inay nooga xamaasad badan tahay iidan ayadoo meelo badan oo maaragtay kororkeeda ahoona abaarna lagu jiray abaartiina aad mooda meelo hadda laga sheegaya in dalka uu yar qaqaboobayo Ma- alxamdulilah rabbilcaalamiin cirkina maanta saadaashiisa ma xumo Eh, meelo badan baa daruuro ka hoorsan yihiin alxamdulilah rabbilcaalamiin aad baan u fiican shucuurta anada way kacsan tahay waa aad bay u kacsan tahay in sha allahu tacaala maadaama xilli habeene ay tahay een, dabaaldegyada soo socda ayaa ka sii weyn midka haatan la muujinayo Een, dadkuna waxaynu leenahay taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal cabdulqaadir maxamed rabbaani idaacadda islaamiga alandalus beerta shareecada degmada jilib wilaayada islaamiga jubbada aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen rabbaani markana aan eegno diyaargarowga munaasabadda ciidulfitriga ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri iyo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee bay aan ku wareejiyo walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali
waa mahadsan tahay walaalka maahir waxaan ku sugannahay degmada buulofulaay ee maqarka wilaayada islaamiga ee baay haddii aan ku hormarno degmadan buulofulaay xaafadaha ay ka kooban tahay markaad soo dhex marto ayaad waxaad arkaysaa diyaargarowgii ugu dembeeyey ay ku jiraan dadka muslimiinta ugu diyaargaroobayaan maalinta berrito oo ah ciidulfitri almubaarak waxaa lagu arkayaa waddooyinka waaweyn ee magaalada buulofulaay dadyo aad u fara badan kuwaas oo isu diyaarinaya sidii maalinta ciidda salaada ay ugu soo dukan lahaayeen musallaha yarmuug oo ku yaala waqooyiga magaalada buulufulay sidoo kale waxaa diyaargarow aad u ballaaran uu ka muuqanaya musallaha yarmuug oo ku yaala waqooyiga magaalada buulufulay sidoo kale waxaan la dhex qaadnay mikrofanka idaacadda islaamiga al-andalus qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmada buulufulay oo diyaargarowgii ugu dembeeyey ay samaysanayeen aan kula kulannay suuqa magaalada buulufulay eedayeedandho meel raaysa iida eedan diyaar garoowahay meelowna buulufulay rowna alxamdulilah roobnan dhowi alxamdulilah meel raaysa een iidan eedayeedan diyaar garoowahay iida eedayeedan diyaar garoow beredka hadda halka meelka alas wal iidil roos adal rood markii la dalab iidil rool ka alahay aha markii hore dadka oon ahaay kurba kala kateegnay hadda roob aan gubadi waroo biin galeen alxamdulilah meel raaysa een eedi eeda iidin diyaar garoowahay iidi ha iidi isbuu ay mahni toosay iidi oo meel raay iidil fadri ha oo sanadka hay niyow maashaalla aad iyo aad u diyaargarooniyo ciid wahelaan u dhimin insha allahu raxmaan waa hergidib muus hagaagna niyow iitan roobas hagaagta xilli barwaago inkastoo abaar iskina laakiin hadda roob iyo nay waxas hagaagta barwaago alxamdulilah niyow aad iyo aad waa faraxsanahay maadaama roob nuqdo alxamdulilah iidiina xilli falahsak aad
walaal magacayga waxaa la abu mascuud baa la yidhahdaa waxaan ku sugannahay walaal degmada bulufallay walaal alxamdulilah si weyn si weyn si weyn baa looga diyaargaroobay oo dadku idda iskugu diyaarinayaan iyadoo ayaantan ay kulayl jiray ah ilaahay subxaana wa tacaala raxmadiisa inoo shubay dadku way faraxsan yihiin farxaddii iidda iyo farxaddii madarka ilaahay u keenay labadaa farxadood baa u kulmay maasha allah ciidul isbuucna waa kusoo aaday jimcana waa kusoo aaday marka laba ciidood baa noo kulmay marka alxamdulilah iyo madarkii waa saddex marka saddex xaaladood baa noo kulmay saddex farxadooda
degmada labaatan jirow iyana waxaad arkaysaa agab kasta oo loogu talagalay qurxinta ama soo dhoweynta maalinta ciidda in si aad ah loogu diyaariyey waddooyinka dadkana waxay yihiin kuwo suganaya maalinta berito insha allahu tacaala ee si weyn ay ugu dabaaldegi doonaan maalinta ciidda n sidoo kale waxaa ka mid ah deegaanada wilaayada baay sida deegaanka bisiqcadde iidaale barbaare kurtun iyo magaalada yaaq baraaway iyana diyaargarowga dhammaan deegaanadaasi waa laga dareemayaa iminkana waxaad ku soo dhowaataan bulshada ku dhaqan degmada labaatan jirow iyo diyaargarowgii ugu dambeeyey ee fiidnimadan ay samaynayeen
jazaak allahu khayran walaal meelaan roog mayb waa labaatan jara waaye amaha mayb waa jamaaludiin waaye maasha allah magaalada kolley diyaargarow oo mayka jare elalaayiis ciidi dhan diyaargaroow saada dareemaha ahayd bulshada iyo dhallinyarada iyo meelagaabjoodi baarka ahayd jazaak allahu khayran kolley diyaargarow wiinga ka jare saad maxamed ugu qor degmada labaatan jarow wallaahi bilaahi farxadan wallahi qogu qormee degmada haddii aba fiirida ilmaha walay weeriyaan haday barqahayta maasha allah alxamdulilah eed iyo dhanka faraxsagna walaalaha ilaamka degmada labaatan jar unbaa hallan lisheyn wallahi bilaahi eed iyo dhanka faraxsagna markii hore maanaa walaalo noobu maaraga jarna maanaa magaca hirowgeeda dhere degmada labaad jaro kulo sikuleelanka diyaar garow farad iyo wanday reereenka dhehen shuurta iyadeen kasanta wandhaay waa lagu kormeeta dariidkaygaadi mee widi kulangaadi mee kulangaadi maay may balare abu khaalid alere may ba kunooli degmada labaatan jaro gidaago saan wurigi araga may ugu horta baala arday shuurta iyadeen kasanta yaalka adigu aragayta iyad iyadan ka diyaar garow shuurtay wallahi wallah koobu kormey madaa ka duuriyay waa naa farad leh limeedi rahiim magacay maleeray muqtar maal hasan ka magaleer abu safiya may roge labaatan jarow ciidan ka diyaar garow iyaal langwiin oday magali bilaan wal dhimo male tana hatana sugaayna hatana horeyn gandi ciidan gada ma maasha allah ciidan ka faraasagna waan taqabbal allah minna wa minkum saalih al amaal ciidan ka faraasagna shuurtin ciidan ka casanta kaali macaadan sheekha dheere magaaladayna labaatan jirow sifaylaan dhoo ay hayna alxamdulilah sifaylaanka iidahayn gariidtee diyaarasadi ganacsigay maasha allah sifaylaan ganacsadi eedi eeda iida diyaarankeena alxamdulilah eedi eedan kacsanta keere alxamdulilah oo ilaahay roob baryay sifaylaan iidna fadaayno ilaahay hatana iidahay muslimiinta may baan diray inti saas oo kale yoona niil iidano may ladhahay shaxuurti oona saas oo kalen keano may ladhahay alxamdulilah ilaahay muslimiintana guursii gaaladan alla noo jibi عدنان أبو جبل أدرو دقمد لاتن جرو تاجر وكم بالك إذا مس يدو يدل فدر هجلايت شعور تجيك أنا رجاي معنا مشاعر زايد أنت تدري معنا مقالين بين أكيد لكن مقالين معنا جيك ما دري ما هي إنه iidan kiidna laakiin iidiya may dareemaa in zaa'idata muslimiinta may ballara insha allah taqabbal allah minna minkum saalih acmaala gaaladna may ballaha واعلموا أيها الكفار أننا لا نستسلم ننتصر أو نموت وهذه ليست النهاية بل سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه واعلم وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم ونحن كتيبة الأنصار فينا سهام لقن الكفر العين والله أعلم ماي بشير علي ساق degmada labaatan jarow sifayle sifaylina wallaahi bilaa iidu iidka faylana taamu aragnala araw sifaylanka diyaar garaayda shoorta eed yeedan kaasan tollaay wallaahi koo kormeen labaatan jaroo rooga magagayna marin ibrahim maasha allah sifaylanka diyaar garow sugna ilaahayna badniyadeesi raangraanga ka gam naxariisina maca ka gam kama hasan ilaahay kama hasan ilaahay mahadi shukrila alxamdulillah alshukri lillah naxariisina maca ka dhammaysan iidi sifaylahan dhawaayahayn nalalkan adduunyadaan ganacsigaana niinshal dareerag nabadi naxariisa qabn ilaahay kama hasan walaalka ee, waxaa la dhihi karaa dhammaan deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ee baay waa kuwo aad ugu diyaargaroobay maalinta ciidda ah dadka muslimiinta ayaa waxay u diyaarsadeen waxyaabo kastoo ay awoodaan haddii ay ahaan lahayd qurxinta iyo waxyaabaha kale ay ugu talagaleen in maalinka ciidda ay ugu dabaaldegaan ummadda muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah waxaan leenahay taqabal allaahu mina wa minkum saalixa alacmaal aad buu mahadsan yahay walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali ayuu kaasi ahaa wilaayada islaamiga ah ee bakool si la mid ah wilaayaadka kale waxaa caawa laga dareemayaa diyaargarow ku aadan munaasabadda ciidulfidriga haddaba aan soo dhoweeya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuu xasaan oo ku sugan degmada tieglow بسم الله الرحمن الرحيم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال waa habeen jamcaha taariikhdan ay ku beegan tahay kowda bisha shawaal sannadka hijriga waxaan ku suganahay bartamaha beerta shareecada ee degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool halkanna waxaa isugu yimid dhallinyaro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada oo caawa u dabaaldegaya soo dhoweynta munaasabadda ciidul fidriga waxaan soo gudbin doonaa qaar ka mid a dhallinyarada iyo siday ugu diyaargaroobayaan munaasabadda ciidda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wcalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowow waa dhowahay walaal ka waran caawa iyo munaasabadda ciidda sida loogu diyaargaroobaya degmada tieglow iyo halka hadda aad ku sugan tahay maasha allah wallaahi si fiicanaa looga diyaargaroobaya haddana waxaan ku sugannahay beerta shareecada ka waran marka maxaa kuu muuqanaya wallaahi hadda maasha allah bulshada iyo magaalada jawgeeda waa iska degan yahay maasha allah beerta ka waran maxaa lagu soo kordhiyey wallaahi bilicdeeda maasha allah si fiican waxyaaba waxyaabo badanaa lagu soo kordhiyey insha allah wallaahi maasha allah ciidaha meelaha kale ani aan ku arkay iyo ciidan oo diyeglo aan ku arkay maasha allah waxyaabo badan ay ku kala duwan yihiin waayahay markan waxaan soo galay mid ka mid a carwooyinka waaweyn ee degmada tieglow gaar ahaan carwada lagu magacaabo carwa shaam oo ay ka buuxaan dhallinyaro doonaysa inay ka dukaamaysato islamarkaana aad mashquul u ah qaar ka mid a ragga carwadan ku sugan ayaan isku dayaynaa inaan waraysanno wixii noo suura gasho bal dareenkooda iyo siday usoo dhaweynayaan munaasabadda ciidda salamu calaykum raxmatullah waaleykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacaaga iyo carwada magaceega carwa shaam ka waran carwa shaam sidee u diyaargaroobaysaan caaw caaw magaalada mayba- maybaa ku muuqdee macnaha diyaargarow oo maasha allah ahoo lan diyaargaroobaha iidii iyo macnaha munaasabadii iyo lan diyaargaroobaha iidanka muuqato macnaha dadka maybo iidan faraxsan yihin markaad fiiriso magaalada sida hadda caawal isugu soo baxay iyo shucuurta bal ka waran maasha allah dadka maybo shucuurtiyo eed iidan faylata eeda macnaha an diyaargaroobahan wal allah waliyoon baahnahan diyaarsadeen haddana mayba qof weliba macnaha mayba macnaha in isku munaasabadeehan ciide oo ciidaha galitaanka iyo macnaha qof weliba intaasa macnaha in isku munaasabadeehan alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan waxaan marka la taaganahay malaaqa beesha jilible ee wilaayada islaamiga ee bakool malaaq dhaysane oo caawa qayb ka ah dadka u dabaaldegaya munaasabadda ciidda oo malaaq salaamu calaykum raxmatullahi barakaatu waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu caawa ka waran degmada tieglow iyo sida looga dabaaldegaya munaasabadda ciidda maasha allah maasha allah so horbalin arnelinka dabaaldego hayo degmada tiyeglow eedi eeda maasha allah waati akhi maxaa kuu muuqanaya caawa markaa magaalada fiirs wallaahi magaalada maybwa farxad eed eed unga maybwa ii muuqato baabuurtii olis dabadhakoo haye maybwa dhallinyarid oo bannaanka habati dadweynihii oo bannaanka habahi leerid oo maybwa lama falaan e maybwa farajooyin linka horbuunan aragna nadaan badan ad maybwa yaa arago hay ciidii hore mayba kukuduguntaa walaalkay sidaad dareemase sanatin mayba hajaray cabaarooyin eed iyo datinka dhowadeen oo maybwa dhabaateenga isku jareen lalaqaba maybwa abaaragaasoo data aafayeen ciidoo madaada fiiri markan datinga cabaarhamari mal araw walaayada sida maybwa in diyaar garowti allah ka barakaeye mayba kukuduguntaaha dadka oo magaalada bulshada ee taan camareen iyo leerirkii oo meel walba la kiiri magaalada oo dhala ee wali dhulka kadhiyo bala aragaw wal badan oo badan oo kudugunta insha allahu tacaala soddon maalino lasoo soomay kadib reer tieglow caawa maxay dareemayaan maasha allah farxad farxada dareemahayna marka insha allahu tacaala eedi eed aroorta iyo dadti dadweynaha taadaadiib aragahayta magaalada walcamari balaanti rareenga dhinigoo maraas magalkii dhinigoo marahay bajaajyaalkii dhinigoo aan haraysiyin dhini marahayaan laba lagooday saaso kadaalika baaburtimayb waha dhinaca marahayta alxamdulilah maasha allah farxada eed eed an dareemahayna markan waxaan gudaha u soo golnay bacadlaha weyn ee bilicsame ee degmada tieglow oo ah bacadle aad u weyn oo lagu iibiyo dharka noocyadiisa kala duwan waxaana bal waraysan doonaa qaar ka mid ah dadka halkan ku ganacsado si aan u ogaano bal caawa iyo siday ugu diyaargaroobayaan munaasabadda ciidda salaamu calaykum raxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كوي غرقاي كوي غرقاي كوي غرقاي كوي ها ولا الفيلنا الحمد لله إذا فيلنا عيد الفطر يا دواينا ما يبوا صونك رمضان كي وكن كاكا الحمد لله إذا فيلنا ما يبوا أنا أو مغاي لراو سيد إذن أو كما غدير إذن كما غدير كوي غرقاي أبو حسان إذا فيلت يدون إذا هناك سنت ما شاء الله سأصير جاينا بلاد كور مركز ريتيغلو عاو محل قدريمه nawreerteelow eeda liin faraasiinyo owga mayba iidaha dabaaldegahayna iidaha dhawaayahayna mayba dharaa tolahayna hadda dhar oo xijaabi iyo dhar iyo isku joogya tolahayna hadda anjeero dabka saarno oo naga hor liinku dhiiba oo kale way ku fujaya wayn dhiiba way ku fujaya wayn dhiiba lay alxamdulilah eedaan faylana maasha allah walmanu allah usan walaalow weli waxaan ku dhex jiraa gudaha bacadlaha bilicsame ee degmada tieglow markaan si guud u soo kooba magaalada caawa farxaddeeda lama qiyaasi karo magaalada aad ayaa loo qurxiyey fiyaalaha iyo carwooyinka iyo goobaha la isugu yimaado caawa waa habeen cusub oo tieglo u cusub maadaama dadka muslimiinta ay muddo soddon maalina soo soomeen caawana aad ugu faraxsan yihiin inay u dabaaldegaan munaasabadda ciidulfidriga anoo ku hadlaya afka bulshada tieglona waxaan leenahay taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal kullu caam wa antum bikhayr wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay walaalkeen xasan cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa markan aan eegno wilaayada islaamiga ah ee hiiraan deegaanada iyo degmooyinkeeda sida caawa looga dareemayo diyaargarowga munaasabadda ciidulfidriga aan soo dhoweeyo walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waxaan idinka soo dhex hadlaynaa bartamaha suuqa degmada bu'a qable oo caawa si weyn loogu diyaargaroobaya munaasabadda ciidulfidri almubaarak oo maalinta birita loo dabaaldegayo hadda waxaan ku suganahay carwada ibni coof ee ku taalla bartamaha suuqa degmada buuca qabla bal mid ka mid ah ganacsatada magaalada bal ka waran ciidda caawa iyo diyaargarowga bismilah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu cala rasuuli lah sal sida ujeeda horta walaal aad baa loo diyaargaroobay dadka aaday usoo baxeen alxamdulilah ilaahay mahad iskale inkastoo kulayl ay jireen laakiin hadda malaynayn in dadka intaan la eg xajmigaa la eg ay soo baxaysa indhahda hayaan badeecada waa kala socotaa alxamdulilah kabaa sida loo iibsana waa ujeedaa noocyada kala duwan ee dharka sida loo gadanaya waa ujeedaa alxamdulilah ilah mahad iskale caza wajal mar walba oo amnigeena si ziyaada waxaa badanaya dadka oo oo wax gadanaya badanaya meel walba amniga ku ziyaadan sida eh ilah mahad iskale caza wajalla si hadda markii oo bilaaw ciidda ahayd amalan ku cabsanayn waxaan isdhehayne ama xogaa abaaraha iyo maxaan kura kulada ay jira in saameeyaan laakiin waa waa sidaa dareemaysa alxamdu lillahi alxamdu wal minna wa man bi ni'mati rabbika fahadith ni'mada ilaahi waa sheegtaa ee dadka aad ay soo baxeen ee waa iibsanayeen badaacad indhahada ay hayaan sida loo kala iibsanaayo maxaan ku radaa ha 20 door waa 20 door sida loo kala iibsanaayo maxaan ku radaa ii sheeg kabaha waa ujeedaa gabdharka ilmaha lagu cabiray waa indhaha hayaan alxamdulillah kuma saaciis wajil aad loo soo baxay waata markaad haatiin bulshadii waxgaradkii culammadii degmada bu'a qabla wilaayada hiiraan maxaa bulshada in dhegeysanaya wilaayaadka leediin munaasabad ciid horta hambalyaan daraynaa dhammaan maxaan ku yidhaha anigoo ku hadlaya magaca ganacsatada degmada bua qable maxaan ku yidhaha hambalyaan u daraynaa dhammaan muslimiintao dhan meel walbay joogaan gaar ahaan mujaahidiinta gaar ahaan ameerikeen ugu sarreeya xarakada shabaab mujaahidiin amin abi cubeyd xafidahullah camalka aan soo sameyn ilahay hanaga wada aqbalo dhammaan mujaahidiinta ilahay hanaga wada xafida ilahay subxana wa taala ciribtooda allah sugo ilahay subxaana wa tacaala wadanka hamilkiisa sida ay maxaan ku yidhaha annaga aan ammaan u helin dad badan oo walaalaheena oo nala jooga soomaaliya ayaa maanta amniga annaga aan haysan aan haysanin ilahay amniga hawada gaarsiiyo nicmada annaga aan ku nool nahayn ilahay hawada gaarsiiyaan leeyahay waa tahay dhegeystayaal waxaan weli kuda jirnaa barnaamijkeenii tebinta tooska ee munaasabadda ciidulfidr mubaarag iyadoona caawa si weyn looga ciidayo degmada bu'a qablo oo dadka u diyaargaroobayaan munaasabadda birita ah iyadoona musalihii lagu dukalan diyaar u yahay iminka mid ka mid ee goobaha ganacsiga ee sida aadka looga adeeganaya ayaan soo galna bal ka waran caawa diyaargarooga ciidda iyo degmada bu'a qablo maasha allah aad iyo aadaa looga adeeganayaa bulshada aad iyo aad maanta u adeeganayaan maxay ahaaday waa ku faraxsannahay ciidda caawa insha allah ka war marka caawa markaad fiirisa xamaasadda magaalada iyo dareenkeesa ee waa aad iyo aad ay u kacsantaha maasha allah dadweynaha aad iyo aad ay u adeeganayaan maasha allah aye ciidan ka war marka ciidihii hore maxay kagu duntaa caawa markaad eegto hadda musalihii dukala birita waa diyaar xilli jilaal abaar waa lagu jiraa ka waran maasha allah ciidan aad iyo aad waxay ugu duwan tahay iyadoo soddonka maalmood aan kaamil yeelnay maasha allah oo shaki ku jirin aad iyo aad ugu faraxsanahay ayaa dadka ku dhegeysanaya wilaayadka islaamiga igana maxaa leedahay عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله جزاك الله خير بارك الله فيك aad umahsan tahay guud ahaan dadka muslimiinta waxaan leenahay mar kale ciid mubaarak inagoona si toos idinkala soo hadlayna bartamaha suuqa degmada Buuqa Qable oo diyaar garowga ciida caawa si weyn looga dareemayo waa tahay dhegeystayaal waxaan weli kuda jirnaa tabinteena tooska ee ku aadan munaasabadda ciidul fidr mubaarak bartamaha suuqa degmada Buuqa Qable ayaan ku sugannahay oo si weyn caawa diyaar garowga ciida looga dareemayo bal mid kamid ah ganacsada degmada bal ka waran caawa iyo suuqa degmada Buuqa Qable alxamdulilah waxaa waaye waa waa maalintii inuu ugu dambeysay oo ramadaanka oo soddonka aan buuxinayno caawina waxaa waaye aad aan u faraxsannahay ee koo ay tahay yowmulfidri ciidda koowaad waxaa waaye caawa waxaa waaye aad aan u faraxsannahay waxaa waaye damaashaad fara badan baa ka jira magaalada waxaa waaye kulli caam wa antum bikhayr ay ka warmaka ciidan ciidihii hore maxay kaga duwan tahay waxaa waaye ciidihii waxay ugu duwan tahay waxaa waaye zaxmaddaa badan shacabka aaday u badan yihiin waxaa waaye suuqyada waxaa waaye aaday u ba- zaxma- zaxmadooda waa badan tahay marka waxaa waaye aaday u badan yihiin maasha allah bal ka waran waxaa uga jirna ciidihii hore Buuqa Qable dadweyne waxay ugu imaan jireen dhanka beledweyne Bulubur Tajlaqsi Laxmar bal ciidan ka waran cidda meel kasta looga imaanaya xataa walaayaha qaar laga soo tegaya waxaa waaye oo looga imaanaya haye fantasiyal waxba idin diyaarsan haa maasha allah kulli waxaa wax kasoo noo diyaarsiin waxaa waaye waxaan waxaan ku hami qabnaa inaan walaayaad kale waxaa waaye kaalintooda aan u galna aan ka badan insha allah haye dadka muslimiinta maxaa leedahay waxaa waaye kulli caam wa antum bikhayr waa tahay iminka waxaan soo galnay harqaanka bulsho ee degmada buuqa qable waxaa kamid ah goobaha sida aadka u mashquulka badan caawin si weyn looga dareemayo munaasabadda ciidda bal mid kamid ah howlwadeennada eh, shirkadda bal waxaa sharaxaad nooga siisaa bal diyaargarowga caawa munaasabadda ciidulfidriga iyo magaalada buuqa qable iyo sanadkan dharka ugu badan aad tosheen ka horba ciidda aad iyo aadaan diyaargalowni ee, sanadkan iyo sanadka hore sanadkan shago badan marka ee, shaqada un- inki badan un ka shaqeeyaanin maywa sida bakistaaniyaasha iyo khamiisyaasha iyo shaararka iyo saraawiisha maasha allah iidan aad iyo aadaan faraxsagna ee, farxad aad iyo aad in- in- iyo dareemo hayna maasha allah wirin haddii ilaahn daarsiiyo iidii oo ink faraha badnaa tii taagan waa gartay bal hadda ciidda waxaan la soconnaa xilli abaar ama jilaal ay ku soo aaday bal ka waran dadweynaha abaarta ma saamaysay ciidda maxay saameyn ku yeelatay ها إيد- آه، dadweynaha awaara awaara taabay sanadkun maasha allah ee, hooga unana dadka igna hariisinay sidii oo sanadkii hore ma ee sanadkan walaa ku dhigna dadka maasha allah si faylaysuun dhaweyn maamin haye dadka marka ku dhegeysanaayo munaasabadda ciidda awgeed maxaa leedahay dadkaas meelii taqabalallah mina waminkum saalih alacmaal ciid wanaagsan waa tahay weli waxaan kuda jirnaa tabinteena tooska ee munaasabadda ciidda ee bartamaha suuqa dowlad buu aqbala mid ka mid ah dhalinyarada magaalada ee ugu nacaasan ganacsada ka mid ah ayaa imika la taagana bal ka waran caawa oo aan ku sugnahay habeen ay tahay ciidda diyaargarowgeeda buu aqbala ka waran maasha allah alxamdulilah farxadda iyo waxaa isku darsantay gabagabadiisa caawana wuu egyahay farxad weynaan dareemayna diyaargarow aad u ballaaran magaalada ka diyaaranay insha allah wixii dhimanna waa la dareemi doonaa walaayadka aan ka- kala mid nahay farxaddeen laakiin lama soo koobi karo annaga sanadkan aad aad u weyn nasri waxaan isku darsanay iyo waxaan isku darsanay farxado ciidihii iska kulmay alxamdulilah waata markaa daatiin dhalinyarada magaalada waxaan la socnaa sanad walba ciidaha fatasiyada ka diyaaran jira ciidda waxmaa diyaarsan haa waan diyaarinay waan rajaynaa insha allah waan waan la dareemi doonaa waan noqon doonaa fantasada kaalinta kuwaadan gali doonaa walaayadka markaad waxaa leedahay marka bulshada buu aqbala bir iyo fagaaraha noo balanay fagaara insha allah waa dareemi doonaa waan waan dareemi doonaa ninkan waan dhegeysan doonaa insha allah dadka idin dhegeysanaya maxaa leediin waxaan leenahay munaasabad ciid wanaagsan waataa marka guud ahaan degmada buuqa qabla iyo degmooyinka wilaaya saamiga hiiraan waxaa caawa si weyn looga dareemayaa diyaargarowga munaasabadda ciidulfidriga iyadana suuqyada magaaladu ay aad u buuxaan oo dadweynuhu ay isugu imaadeen hab ugu badnaadeen carruurta oo waalidiinta la socda oo halkaan agabyada ciidda iyo dharkii ciiddaba looga iibinayo guud ahaan dadka muslimiinta waxaan leenahay ciid mubaarak taqabal allahu minna minkum saalix alacmaal wajihaadukum mubaarak aad buu mahadsan yahay walaalkeen tooshow ayuu kaasi ahaa markana aan eegno degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyo diyaargarowga munaasabadda ciidulfidriga aan soo dhoweeya walaalkeen marwaan maxamed waad mahadsan tahay walaalka ciid wanaagsan dhegaystayaal taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal munaasabadda ciidulfidri mubaarak ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri aawadeed wilaayada islaamiga ah ee galgaduud dhammaan degmooyinka iyo deegaanada waxaa si weyn looga dareemayaa maalmaha dambe mashquul iyo dhaqdhaqaaqyo kala duwan suuqyada ku yaala sida degmooyinka ceelbuur galcad galhareeri xiindheere webxo iyo ceelgaras halkaas oo ay dadku si weyn ugu diyaargaroobayaan munaasabadda weyn ee ciidulfidriga suuqyada ayaa buux dhaafiyey iyadoo la arkaya dadweyne isugu jira rag dumar iyo caruur kuwaas oo iibsanaya dhar cusub agab kala duwan iyo raashin loogu talagalay maalmaha ciidda ganacsatada ayaana dhankooda kordhiyey badeecooyinka iyadoo ay jiraan dhaqdhaqaaqyo ganacsi oo aad u xoogan ganacsatada qaar ayaa sheegay in iibka maalmahan uu aad u sarreeyo islamarkaana ay tani tahay fursad muhiim u ah ganacsigooda maadaama ay dadku si weyn wax uga iibsanayaan haddaba waxaan mikrofoonka la dhex qaadnay ee qaybo ka mid ah bulshada ku dhaqan wilaayada galgaduud kuwaas oo ka hadlay siday ugu diyaargaroobayaan maalinta koowaad ee ciidulfidriga ilaahay aa maskale subxaana watacaala ciid wanaagsan awada ciid wanaagsan waaye kowda bisha shawaal ilaahay subxaana watacaala ha naga aqbalay sad- waxaan soo soonnay soddon maalin oo maaragtay bar- bisha barakeysan ramadaan awadan waxaa waaye bisha shawaal kowdeeda ciid wanaagsan Een, aniga waxaan ka mid ahay ganacsiyada degmada ceelbuur ganacsiguna waxaa waaye waa iska normaal waaye kulli waa waxbaa la kala gadanayaa qof walba waxay u baahnay ayay gadanaysaa Ah, waxbaan un la kala gadanaya midka koob gadanaya midka macwiis gadanaya midka qof walba un waxba danteeda marka alxamdulilaah ciidul mubaarak calayna wa calaykum asalaamu calaykum soo dhowo calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu ciidaad magaalada maanta aad joogtid Alla, maasha allah waxaa joogtaa xarunta weyn ee kulmiya tolor xarunta tolmada dharka ee degmada galhaleeri ee kulmiya tolor wan ayaa joogtaa maasha allah maasha allah aad iyo aad ayaa loogu ciidaya xataa caway cawa dadkeena oo imaanaya waxaan leenahay wax matoli karno mashquulkana zaaid u badan yahay ma fahanta marka shan iyo labaatankaaba iska xirnaba anaga dharka mashquul daraadiis marka aad iyo aad aan u faraxsana insha allah cawadana hurduma jirto zaaid aa loo soo jeeda wax tolobana si waa insha allah maasha allah maasha allah ciidii hore aad aad ay ugu qurxoon tahay insha allahu tacaala waana soo dhaweyneynaa ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr ilaahay ayaa ku mahadsan noo dhammeeyey bishii ramadaan ee barakaysneed nooguna dhammeeyey nabadgelyo iyo nimcadiisa iyo naxariistiisa noogu dhammeeyey caawana hadda waxaanba joognaa habeenkii ciidulfitriga magaalada hadda waa kanaa waa ujeedaa waxaa waaye een, ganacsigeeda iyo ummadda waa kala socotaa waa la iibsanayaa alaabta dharka si fiican dadka u iibsanayaan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin hadda ilaahay ayaa ku mahadsan caawana hadda waa habeenkii ciidulfitriga insha allah ciid wanaagsanaan leenahay kulla caam wa antum bikhayr bismillaah walaal waxaad ka warantaa maadaama la gudagalay munaasabadii ciidulfitriga farxadaada iyo dareenkaaga ka waran haddii aad reer xineera tahay ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh Een, waxyaabahan ku faraxsanahay waxaa ka mid ah in bishii ramadaan ay noo dhammaatay sidoo kale barwaaqooyin iyo fifaalo wanaagsanna ay ii muuqdaan oo ay jawaasiis badan ciidda ka hoos mareen sidoo kale bariga dhexe oo dowladda waaqeydiya iyo beley isku haysa jirtana ay dagaalku ka dhex socda yuhuuddiina maaragtay iiraan alla ku diray maraykankiina sidoo kale iyo dawaaqiidda carbeed oo bariga dhexe joogto oo dhan qaac iyo dhibaata ay haysato iyo walaahoon sidoo kale annagana muslimiinta kafar muslimiin ahaanta bariga afrika ay istaakuleynayaan marka alxamdulilah farxaddeedu boqolkiiba boqol way akhifillah magacayga maxamed maxamuud caalin ku nool degmada galhareeri maasha allah si aan caadin ayaa loogu yiidayaa alxamdulilah sharaxadeeda maasha allah waay caawa aadaan u faraxsannaa alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay ayaa ku mahadsan mahaddaas bishaanaan kusoo cibaadaysanay alxamdulilah birna waa noo ciid wallaahi alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala abaarta naga qaado waxaa waaye ilaahay ayaan ka sugaynaa roob waxaa gobolo ka mid qaar ka midana waa ka bilowda roob annagana waa sugaynaa insha allah haddaana degmada galhareeri magacaaga
cabdullah cabdulaahi intee joogtaa galariiri diyaargarowga ciida ka waran si fiican ayaa lagu ciidaya maasha allah saa ka waran farxadda caruurta ka waran maasha allah farxaddeeda zaa'id waaye haye lama soo koobi karo ciidan sidee u ciidi irtaa maasha allah ciidan ciidii hore ku duwan tahay waxaana lagu ciidi rabaa si fiican haye maasha allah ciyaare iyo beri waa arjine haa saa maasha allah soo dhowo adeer Waandhowe.
ka waran sidee loo ciidaa deegaanka maasha allah degmada galeerina joognaa aadaa lagu ciidaas ciid ciid mubaarak wala caam waantum bakheer ka waran soo dhoweynta sidee loo soo dhoweynayo maasha allah aadaa u sugeyna
ciyaarana suusi insha allah saas waa- rajadeena ma xumo aad iyo aad insha allah ka waran abaaraha iyo wadankeena soo saamay wallaahi waa iska jiraan laakiin alxamdulilah ilaahay rajo badan aan ka sugaynaa insha allah kolley abaaro waana soo wajahin dhib ma lahan laakiin wixii hadda ilaahay waa- ilaahay anaga kaafina insha allah soo dhowo adeer waa dhowaa sheekh Ee, waxaan joogaa degmada galhareeri soo dhoweynta ciid saa maasha allah caawada magaalo aad u qurux badan tahay Ee, alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay waa mahad iskale ee noo qatimay ramadaankii ilaahay subxaan qadir waxaan ka rajeynayaa wadaadkii ilaahay naga aqbalo soonkii iyo qiyaamkii iyo salaatuleylkii ilaahay subxaan qadir acmaasha naga aqbalo Ee, guud ahaan waxaa muuqataa in bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ay si buuxda ugu diyaargaroobayaan maalinta farxadda leh ee ciidulfidriga iyadoo suuqyadu ay yihiin kuwo mashquul badan leh isla markaana ay ka muuqato farxad iyo rareyn ugu dambeyntiina diyaargarowga ka socda deegaanada iyo degmooyinka kala duwan ee wilaayada galgaduud ayaa muujinaya sida ay bulshada u jeceshahay una weyneynayaan maalmaha ciidda iyagoo sameynaya dadaal muuqda si ay ugu diyaargaroobaan si wanaagsan aad buu u mahadsan yahay walaalkeen marwaan ayuu kaasi ahaa markana aan eegno diyaargarowga caawa ka socda degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose gaar ahaan degmada xagar ee ku aadan munaasabada ciidulfidriga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu cabdiraxmaan cabdiraxmaan yare taylor ayaa maanta degmada xagar ayaa gabagabada waxaan ku jirnaa oo dharka oo ciidda lagu ciidaayo Een, dharka badankiisna waan talnay waxna waa noo dhamihiin qaabaqaabada u dambaan ku- aan joognaa insha allah iyo berito ciid ayaan inaan isku diyaarinaa rabnaa si fiican inaan u ciidnaa rabnaa degmada xagar walaayada jubbada hoose insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo jooga carwo nishaad degmada xar ku taalo waxaan u dabaaldegaynaa birri ciido waxaan keena dharka walaayada ee fartay sidaan ugu ciidno birri maasha allah dadkana way nagu xiran yihiin si dad qurux badan ay ugu ciidaan maasha allah
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah cabdiraxmaan waxaan joogaa harqaanta alraxmi ee ku taala degmada xagar waxaan tali haynaa dharka ciidda si wanaagsan ayaan u tali haynaa dhar quman oo la qaadan karo oo walaayadan ay og tahay oonan la amri ayaan tali haynaa maasha allah ciiddu way kala kacsan tahay waa berri ciidda ayaan isu diyaarin haynaa marka insha allah waa dharkan hadda gabagabuu nagu yahay magacaygu waa cabdi maxamed miyow oo jooga degmada xagar gana ona gadaya baa wax la dhihi jiray carwada een, ah, shabeello Ee, si wanaagsan ay kala socotaa carwado Ee, sidaad arkaysiin dad bulshada ii joogo waad arkaysiin dadkan hadda aad ujeedaan Een, ilaah ku mahadsan carwada si fiican waxay kala socotaa insha allah berrina waa iidan soo dhaweynaynaa hadduu ilaahidna wabilahi towfiiq degmada anagoo gadaayo arwada sundus oo ku taala gaar ahaan degmada hagar qeybta laanta hormuud hoosteeda ah dharka ragga iyo kabaha ragga lebiska ah een, hi- abaayooyinka hijaabada ambareelayaasha kabaha labaatan aa la gadaa labaatan abaayadda waxaa la gadaa saddex doolar mid waa laba doolar ha dharka waad arkaysaa dharka ragga iyo dharka dumarka kulli macal macal imaamadooyinka ma arkays wadaadada ma arkays sido yaa abaayadaha hal doolar i bar haa kuwa kuwana waa macuusi sabarta waa labaatan labaatan iyo shan labaatan iyo afar Ee, maasha allah si wanaagsan baa alaabta u kala socotaa hadduu alla idma maasha allah roobna waa helnay hawshan alaabtana noo kala socotaa alxamdulilah berina ciid wanaagsan oo si fiican baanu u ciidaynaa hadduu alla idma insha allah hadduu alla idma berina ciid wanaagsan ramadaan wanaag ciid wanaagsan aan leenahay sidaas si la mid ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga ah ee gado shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo mudug waxaa caawa laga dareemayaa diyaargarow ku aadan munaasabadda ciidulfidriga guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka caawa waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh